waxbarashada ayaa qeyb weyn ka ah nolosha iyadoo ay soomaalida ku maamaahaan aqoon la-aan waa iftiin la-aan jaamacadaha ku yaala dalkeena soomaaliya ayaa sanad walba waxaa ka qalinjibiya kumanaan arday kuwaasi oo dalka dibaddiisa waxbarasho u siyaada doctor casmaan jaaqo oo ka mid ah dhallinyarada degmada jowhar ayaa dhallinyarada ku bogaadiyey muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxaan ugu baaqayaa dhammaan ardayda iyo inta bahda waxbarashada inay waxbarashadu ku dadaalaan oo waxbarashada tayada la saaro marka waxbarashadu micnaheedu ma ahan in horena waa u dhahay waxbarashadu micnaheedu ma ahan luqad laakiin qof kastaba suu asiga wax isagaa dhaadhiciyo ay wax u baran karaa tusaale ahaan sidoo kale magaciisi ruushka oo kale luqadda ingiriiska ma uu ku hadlo sidaasay tahay nuclear oo soo saartaa jabaan oo kale luqadda ingiriiska ma ku hadlo sidaasay tahay nuclear oo soo saartaa muhiimadeedu ma ahan inaad carabi iyo waaye luqada shisheeye a ku dadaashaa ma aha muhiimadeedu waa inaad muhiimaddu waa inaad luqadaada hooyo a wax walba aad ku barataa luqadaada a wax walba aad ku hormarisaa si a hadba aad saasaga dhaadhiciso waay si dalkeena oo kale ka dheciso waxaa waaye waa muraal jabsayin dadka soomaaliyeed aad ay meeshaas ugu muraal jabsayin waa qofkaas waxaa ka dhacsan inuu luqad markuu barto oo dunida u hormeeya micnaheedu maaha muhiimadda inaa hadee luqada ingiriiska ama luqada carabiga si fiican u taqaanto inaa aqoonyahaanta maahan laakiin micnaheed waxaa lagaa rabaa luqadaada adoo taqaanto ayaa wax walba dunidana bari kartaa adna bara kartaa marka aad aad umahadsan si kastaba ha ahaatee kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka tahriiba dalka shaqa la-aan awgeed halka qaar kalena ganacsiyo ku yeeshaan si ay dalkooda ugu sii nagaadaan